nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo jimcadan idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaa idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa waxaan ku eegi doonnaa barnaamijkan laba ciwaan oo kala duwan oo guud ahaanba quseeyo gobolkan geeska afrika qaybta hore ee barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonnaa isbedeladii ka dhacay somalilan oo ay sababta u ahaayeen doorashooyinkii halkaasi lagu qabtay haddaba isbeddelkaasi ma horseedi doonaa in soomaaliya iyo somalilan ay wada hadal galaan ka duwan kii horay ee u dhacay islamarkaana aan wax natiijaha ka soo bixin waxaan sidoo kale faaqidi doonaa su-aalo kale oo ku saabsan isbedelada ay sababeen doorashooyinkii somalilan muxuu ku soo kordhin karaa gobolka geeska afrika qaybta labaad ee barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa arrimaha doorashooyinka soomaaliya gaar ahaan khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedka ku yaala koonfurta dalka ee jubbaland dowladda federaalka waxay hore u sheegtay in natiijo kasta oo ka soo baxda doorashooyinka maamulkaasi uu ku qabanayo magaalada kismaayo inaanay aqbali doonin dhinaca jubbaland waxa uu qorshaysan in doorashooyinka ay sidooda usii socdaan shan iyo labaatanka bishan waxaa loo madlan yahay in doorashada madaxtinimada la qabto iyadoo dhammaan doorashooyinkii ka horreeya lasoo qabtay haddaba khilaafka u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya xaggee ku soo dhammaan doonaa dhammaan su-aalahaasi waxaa looga jawaabi doonaa barnaamijkan faaqidaada toddobaadka waxaa igala qaybgalaya brofesor liibaan xuseen ciise oo ka tirsan jaamacadda muqdisho sidoo kalena ah xubin firfircoon oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aadna u faaqida siyaasadda soomaaliya aqoon-yahanka xasan cabdulaahi cabdiraxmaan oo ka faallooda dunida islaamka oo ay soomaaliya ka mid tahay iyo sidoo kale guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan kana tirsan aqoon-yahanka muqdisho cabdifitaax xasan afrax dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka soomaaliga ee v o a sidaan hore u sheegnay barnaamijkeena laba qaybood oo ka koobnaan doonaa qaybta aan uga hadlayna somalilan iyo isbedelka ka dhacay iyo qaybta jubbaland aynu ku eegi doonayo doorashooyinka hadda halkaasi la filaya inay ka dhacaan waxaan ku hormarayaa qadiyadda somalilan iyo isbedelada ka dhacay rofeor liibaan xuseen ciise somalilan isbedelaa ka dhacay sidaad la socoto oo madaxweyne cusubaa yimid oo xilka la wareegi doona bal markii aad fiiriso marxaladda uu kusoo aadaya cabdiraxmaan ciro iyo xaaladda gobolka markii aad fiiriso maxaa la fili karaad isleedahay
bismi raxmaan raxiim waxay ila tahay doorashada ka dhacday maxaan idhaahdaa somalilan waa doorasho taariikhi ah habkay u dhacday muddo dheer ayaa la sugayay oo dibudhaca uu ku dhacay marxalad adagna uu ku jiray maxaa la yidhaha somaliland way ku jirtay marka doorashadaas sidaa inay u dhici karto oo ay khilaafaadka siyaasiga ee dhexdooda yaalay iyo yacni guuxa aadka in ay maareeyaan oo ay doorasho ku dhacdo oo si qurxoon oo lagu wada laga wado markhaati kacay wanaaggeeda aad bay yacni muhiim ay u ahayd markaan waxay la tahay waxaa laga filanayaa hadda marxaladdan haddii bisayl oo ay doorasho nooca ah ay ku dhacday siyaasadooduna hadda oo madaxweyne cabdiraxmaan ciro oo uu hadda ku hogaamin doono inay ka duwanaan doonto siyaasaddii hore oo ay ka muuqan doonto bisayl oo xagga calaaqaadka ay la leeyihiin dhammaan dunida iyo kuwooda gudaha arrimaha gudaha ee taaganna in caqliyad ka duwan inay ku dhaqmi doonaan ayay aad iyo aad looga rajaynaya iyagoo ka faa'iidaysanayo arrintan doorashada iyo siday u dhacday waa tahay waan kuu soo laaban doonaa waxaan aadayaa cabdifitaax xasan afrax guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifitaax waxaad la socotaa arrintan somalilan in madaxweyne ciro madaxweynaha dooran uu la wareegi doono xilli mashaakil fara badan ay gobolka ka taagnaayeen saddex qodob baan u kala qaadaya qodobka la xiriira xaaladda gudaha somalilan ka taagnayd s c katuma waad ogeyd dagaalla ayay somalilan la galeen goboladaasi waxay sheegeen hadda somalilan inay ka madax bannaan yihiin markii aad fiiriso xaaladda amniga madaxweynaha dooran maxaa horyaalaad is leedahay
bismillaah horta ninka la doortay oo cabdiraxmaan ciro shaksi cusub maaha oo siyaasadda somalilan kusoo cusub maaha nin mas-uul ah soo ah ee golaha wakiilada wadankaas looga taliya madax kasoo noqday waaye waa nin la yaqaano saaxadda siyaasadda laga yaqaano haddii la fiiriyo qaabka ay waxaas u dhaceen iyo siday nimankaas xilka usuu wareejiyeen iyo waxay aaminsan yihiin ayagu way ufican- u fiican tahay nabadooda in badan way badbaadsadeen wax qurxanay sameeyeen laakiin haddii la fiiriyo maxay gobolka kusoo kordhinaysaa Eh, waxaan maynaa su-aashaasa ku jirta meesha waa midda ugu muhiimsan ah waxaan aaminsanahay eh, mabaadii ay ku dhisan tahay somalilan cabdiraxmaan ciro madaxweynaha cusub oo la doortay mabaadi'daas ma bedeli karayo waa wax goonigoosad ku dhisan xagga jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana waxay uga qoran tahay dadka goomi- goonigoosadka ah waxay yihiin waa la yaqaanaa khaatuma iyo laascaana dagaalkii ka dhacay wuxuu ku salaysnaay een, arrimo ka dhalanayay goonigoosadkaas iyo maaragtay soomaaliya oo caqabad ku yahay goonigoosadku siday u aragta dowladda soomaaliya ama qeyb ka mid a soomaaliya loo arko oo hadda laftirkeeda doorashada intii lagu jiray diblomaasiyiin baa booqday muqdisho saldhiggoodiya oo dowlado xoog badan ee, ka socdo safiiro ah tegitaankay meesha tageen hadalla ay yidhaahdeen ayaa waxaa ka dhalatay een, maaragtay sheeg een, is-afgarawaay oo raaligarayn dowladaha qaarkood bixiyeen aniga waxaan aaminsanahay een, ma ka shaqeeyey cabdiraxmaan ciro oo la yimaaday siyaasad bedelayso mabaadi'da ay somalilan ku dhisneed bedelayso hadduu la yimaado oo shacabkiisa uu ka gado waxaa bilaaban kara wadahadal soomaaliya iyo somalilan oo ka duwan kii horeeto laakiin mabaadi'dii meesha yiilay iyo waxay dadkaasi aaminsanaayeen iyo systemkooda siduu ku arrinta wadahadalka waan u iman doonaa oo qodob gooniyaan ka dhigi doonaa laakiin markii aad fiiriso amniga gudaha ah ee hadda somalilan iyo dagaaladii dhacay madaxweyne ciro sidee bay eh, u muuqan kartaa inuu wajihi karo Eh, madaxweyne cere markii oo- oo la ogisha doorashada ku jiray waxaa ka mid ahaa muuse biixi een, eh, maaragtay dacayda brobagandada la sameynayay inuu boqol iyo siddeetan kilomitr xadkii kasoo sikaday ilaa boqol iyo siddeetan kilomitr ciidankii uu qaranka baabi'iyey dhibaata ay jirto wax badan uu jiro dembigay uga dhigayeen saas darteed waxaa ku faani karaa inuu wax ka qabto meeshii soo celshay mogta meeshiina nabad laguma soo celi karo oo rag qoryo wata oo hub wata aad jooga meeshii oo goonigoosadka diida sidaas darteed aniga waxaan aaminsanaya inay colaadda dib u soo cusbanaanayso
waa tahay waa aragtidaada Eh, waxaan fiirinayaa xasan cabdulaahi cabdiraxmaan Eh, muxallilna waa too siyaasadana si fiicanaad ula socotaa Eh, aqoon-yahan kale ood ka tirsan tahay muqdisho jooga markii aad fiiriso isbeddelka somalilan ka dhacay iyo nabadda gobolkan geeska africa iyo colaadihii dhacay iyo arrintaa markii aad fiirisaan maxaa kuu baxaya oo kuu muuqanaya
Ee, sida ay doorashadu qabsadeen ee, waxay sii horta bogaadin mudan ee, qaab fiicanan u qabteen laakiin su-aasha waxay ka taagan tahay waxaa waaye ee, ciro caqliyad noocee ayuu ku wajihi doonaa ee, gobolka guud ahaan gaar ahaan ee, s c khaatuma iyo dhibaatada ka jirtay iyo dagaaladii dhex maray ee, arrintii badda ka taagneed iyo etoobiya iyo soomaaliya dhexdeeda taagneed ee, sidee u maareyn doonaa caqabada kale ee ka taagan ee baabulmandab iyo xuutiyiinta ee, heshiisyadii hore loo galay oo ay macnaha ay ku jireen ee, in ay ka dhigan doonaan meeshaas ee, saldhigyo dowlada caalami ah gaar ahaan berbera waxyaabahaas oo dhan ee, sida u maareeyo iyo qaabka uu ula dhaqmo ayaa waxa ay keeni doontaa ee, wajahada cusub ee ay somalilan aadeyso taasna waxay u baahan tahay in ay waqti ka qaadato ee, s- waqtiyada ugu badan ee, inuu geliyo si uu usoo celiyo ee, nidaamkii deganaanta ee geeska Afri- ee bariga africa oo ku saleysnaa ee, in ee, etoobiya aysan soo hunguriyeen dhulka soomaalida ee, la wada hadashiyo dadka soomaalida ee, somalilan iyo so- jamhuuriyadda soomaaliya ee federaalka intaba ay wadahadalkooda dib u bilaabdaan marka waa rajeynaya insha allah inuu ee, ciro uu noqon doono ee, qofkii ee, samato bixin lahaa ee, arrintaana soo dhab- gebagabeyn lahaa waa tahay Eh, brofesor liibaan xuseen ciise ururada bulshada rayidkaana ood ka tirsan tahay weliba xubin firfircoonaa tahay marka waxbarashadana loo eego dhowr jeer waxaad hore u soo jeediseen colaadda gobolka sool ka taagnayd eh, ama kaatumo haddii aan si kale u dhigo in lagu wajaho si soomaalinimo ah oo dadka isdilaya colaadda ay joojiyaan oo nidaamka la ilaaliyo hadda aragti cusubaa meeshii timid oo mucaaradkii somalilan xisbigii mid ka mid a xisbiyadii ugu weynaayo wadani ayaa talada qabsaday bulshada rayidka haddii aad tihiin maxaa filaysaan oo idiin muuqan kara bismillahi raxmaan raxiim waxay ila tahay aniga sida aan isleeyahay madaxweyne ciro waa nin diblomaasi ah intaas sana ka shaqeeyey madaxna ka ahaa aqalka wakiilada mucaaradana wakti dheer ku jiray oo kolkii horena waayey mar walbaba waxa uu ummadda iyo shacabka reer somalilan ugu baaqayay in aragti ka duwan tan madaxweyne muuse biixi inuu la imaan doono waana ku dhaleeceyn jiray ad adeega iyo waxyaalaha qaarkood wuu ku dhaleeceyn jiray ani marka waxay la tahay arinta marka loo imaado khaatumana waxay ila tahay marna leanna dagaalka waa la ogaa ilaa iyo hadda sida waxa uu keenay iyo dhibka uu keenay iyo w iyo dadna inaanan marnaba xoog iyo lagu kala adkaan karin dhinac kastaba ha ahaado marka anigu waxay ila tahay maanta soomaaliya marka la fiiriyo dowladda federaalka arinta somalilan ka taagan iyadoona waafaqsanayn marna ma jirin yacni madaxda soomaaliya intaas bedelaysay kuwa ku fakeray in xoog lagu maareeyo arinta malafka somalilan oo u arka qeyb ka mid ah soomaaliya marka maadaama ay saa tahay isaguna waxaan filayaa isagoo hadduu u arko yacni maalan uu yidhaaho somalilan ay ka tirsan tahay laakiin wayna diideen markaan waxay ila tahay sida waqooyiga iyo maxaa la yidhaahdaa federaalkuba ay u wada hadlayaan ama somalilan iyo dowladda federaalkaba wada hadal in wax lagu gaaro loo raadinayo anna waxaan u malaynayaa dariiq kale oo u furan maanta in aysan jirin oonan ahayn in la hadlo wada hadlo in labada maxaa la yidhahdaa shacabka iyo laysku furo oo dadka degan dhammaan goboladaas la isku furo oo ganacsiga uu furmo waxaas inuu ka shaqeeyo taas ayay ku imaan kartaa ama iyagoo go-aansada markaa kadib marka hadday wanaagay walaalnimada arkaan hadday isku laabanayaan iyo haddaysan sidooda ay ahaanayaanba waxay ku xiran tahay hadba sida wejiga loo u wada dhaqmaan cabdifataax xasan afrax waxaad soo hadal qaaday arrinta la xiriirta wadahadalka soomaaliya iyo somalilan wadahadalkan muddo hakaduu ku jiraa dhowr jeeroo la isku dayay in dib loo bilaabana ma guulaysan labada dhinacna fadhiyo badanoo ay yeesheen oo turkiya ka dhacay meelo kala duwan oo dunida ka mid a ilaa iyo hadda wax la taaban karo oo macno leh oo la ogyahay sooma bixin markii aad fiiriso wadahadallada ma kula tahay isbeddelkan cusub ee somalilan ka yimid in wax cusub ay la imaan karaan dhankooda dhinaca muqdishona ay wax ka fuli karaan
horta aniga waxaan aaminsanahay waxaa horta fiican marka horta in la akriyo somalilan maxay tahay dowladda soomaaliya waxay aaminsan tahay somalilan gobol ka mida soomaaliya inuu yahay markay hadlaysa ama hambalyeynaya ama qadiyadda somalilan ka hadlaana waxay yihahdaan maamulka gobolada waqooyi ee somalilan nimanka meeshaa haystaa kuma haystaan tusaale ahaan ma aha qeyb ka mida soomaaliya oo ay dadkii dalbanayaan xuquuq gaar aho ay leeyihiin inaan madax bannaanaanaan rabnaa sida hadda ingiriiskaba ka dhacday scotland ay yidhahdeen mar kasta afti la qaado lagu fashilmo yidhahdaan waxaan rabnaa madax bannaane oo dal gaara inaan noqonaan rabnaa noocaas nuuc la yaqaano waa noocaa nimankan intay dagaalameen ay dalka soomaaliya ka go-aanay qayb ka mida gooyeen waxayna yidhaahdeen waa goosanay magac gooniina la baxeen calan gooniina waa samaysteen arrintaas jamhuuriyadda soomaaliya ee soomaalidan hadda jirta ah ma aqbalsana jamhuuriyadda soomaaliya ku kala aragti duwan markii wada hadalka la yidhaha xitaa laftirkeeda sidaas darteed madaxweynaha hadda yimid iyo doorashada dhacday midnaba xasilooni sooma kordhi karto waa meel col u jooga meesha horta marka horta intaas la ogaada la raba khaatuma state oo kaleeto markay soo kordhaysay qaab keentaa jirta khaatuma state khaatuma state labadooda gudahood intay isnaceen ama ay wax ku heshii waayeen oo ay kala baxeen meesha ma jirto meesha waxaa ka jirta hadda tusaale ahaan haddaan soo qaadano oon fiirino khaatuma state markii ay laascaana qabsadeen dowladda soomaaliya isla markaas maamulkaas waa soo qaadeen waxay weliba ka keeneen heer ay madasha qaranka laga mid dhigo ay soo fadhiistaan ay tala ku yeeshaan isla markii waxaa isbedelay siyaasaddii ka dhexaysay puntland oo maamulkaasi la ogyahay xoogaa qabaa'il ahaan laysku raaciyo iyo dowladdii dhexaa khilaaf ka dhex yimid markii khilaaf kala dhex yimid kubaddii meeshii ku laabatay khaatuma state khilaafkaasaa saameeyey wuxuu kaleeto u saameeyey khilaafkaasi dowladda soomaaliya aragtidii ay ka qabtay somalilan oo la dhahayay khaatimo state waxay soo dadejinaysaa in wixii somalilan la dhahayay ay sii jiraanay caga badan kusii taagnaadaanoo qabaa'ilo kale ka go-aanoo awdaloo kale ka go-do laftirkeeda qabaa'ilada weynoo beesha dhaxal isku yihahdo ay qayb ka midu sii go-aanoo mabdii meeshii loo jamhuuriyad somalilan layidhah oo loo raadinayo infisaali ahoo inay go-aan sheegtay oo xoogna ku go-ay wax af soomaaliya wadahadal ay ku go-een ma jirto ayaa la filayaa dowladda soomaliya rajo ka qabtay waa wada ogna waxaas sidaas darteed dowladda soomaaliya haddii ay damacdo inay wadahadal bilowdo waxaa jira puntland mabda ay ku dhisan tahay puntland ma aqbalaysa weligeed inuu dhaco wadahadal soomaaliya iyo somalilan u dhexeeya un puntland qayb ka ahayn ogowya waxaa soo korortay mushkilad kale hadda khaatum ayna ka ahayn qayb bilmatalan hadda waxaa la kala haystaa macaabiis waxa meesha degan waa qabaa'il soomaaliyeed qabaa'ilka soomaaliya weligeed waa isdili jireen intay wada hadlaan dadkii nool ay kala haayaan waa kala qaadi jireen tan maxaa adkaynaya mantaqa tan waxay rabaan khaatuma state marka lagala wareegaayo in state lihaa khaatuma state oo madax bannaan oo somalilan shaqo ku lahayn ay maxaabiistii ka qaataan qabaa'il degan somalilan oon dowlad ahayn somalilanna waxay aaminsan yihiinba inayna meeshaan meel ka mida ay tahay oo hadda cabdiraxmaan cishro kaleeto wuxuu rabaa oo mabaadidiis ka muuqata in hadaladiis ka muuqdo inuu wadahadal la galo si uu usoo celiyo maaha inuu wadahadal la galo ay khaatuma state ahaadaan oo nabad intii iyo xuduud intii lakala samaysto lakala joogaya maaha inuu ku soo celiyo rabaa meeshii wadahadalkaas waxaa ku jiri kara xoog ay dhali kartaa sababto wadahadalaa istaagi kara ciidan badanaa meesha tegay ciidan dowladda soomaaliya meesha jira calankii somalilan kama jira waxyaabo waaweynaa meesha aan isdul saaran waxaa imaan kartoon kusoo gabagabeynayaa arrinta etoobiya saaxiibkii ka hadlay oo heshiiskii ka mida waxay ku leedahay ay saameyn ku leedahay wadahadalka soomaaliya iyo soomaaliya ka dhex kara dowladda soomaaliya iyo dowladda etoobiya xariirkii kala goosteen darteed waxay u kala goosteen maaragtay sheege heshiiskii is-afgaradka ee ku saabsanaay in marinbadeed la siiyo ama irid laga siiyo badda cas etoobiya dowladda hadda cusub oo dhalatay waxay raadinayaan somalilan waa go-eenankooda waxay raadinayaan ictiraaf iyo in la aqoonsado adduunka aqoonsado waxaa la yihahdaa mabda waxaa jira marka la yihahda alqaayad tubarri lwasiila meesha loo socdo wadiiqada loo maraa lama fiiriyo ama meem afgarad la saxiix israa'iil ama maraykan la saxiix ama la saxiix etoobiya ayagu meeshay la gashay la galaysaa adiga sidaad u aragtid maaha sidaas darteed waxaan aaminsanahay aniga nimankan markay xukunka kala qaadanayeen way doodaayeen doodaa dhexdooda tiila hadda america oo kaleeto markii jamhuuriga iyo republicanku ay tartamayaan qolo walba waxay sheegataa ninka soo baxaanu siyaasadda maraykanka ugu fuliyaa sidaas darteed labadaani waa soo tartameen kursigii waa kala qaateen laakiin cirri wuxuu fuli doonaa siyaasaddii somalilan ay ku dhisnaaday oo aheeday gooni goosadka taasuna waxay keeni doontaa in dowladda soomaaliya birita hambaryada ay ka laabato oo ayadoo lagu tilmaamayo gooni goosad waddanka dhinac ka mida goynayo inuu noqonayo waa tahay xasan waxaad doodaad arkaysaa cabdifitaax uu keenay welina somalilan arinteeda iyo dowladda soomaaliya wadahadaladii socda wax ka yimid ma jiraan waxaad adiga soo hadal qaaday arinta la xiriirta m o ugii somalilan iyo etoobiya dhex maray arintan isbedelka cusub maxaa laga filaya inuu ka yimaado isbedelka cusub arintaas horta waxaa la filaa waxa waaye ama dadka ay rajeynayaan dadka ugu badanoo codka siiyey maadaama ay shacabka ahaayeen oo cod hore aan loo arkin lagu siiyey waxa ugu weyn oo laga raba waxa horta isbedel inuu la imaado isbedelkoo la imaanayaan waxa ugu weyn waxa waaye horta sida uu khaatume state ugu soo celin lahaa somalilan ayadoo nabad ah oo aan dagaal dhicin waxa kaloo laga filaya waxa waaye in uu m i u gan laalo oo macnaha meesha ka saaro si ay macnaha qolada lughaya degan iyo ay ayaga naftirkooda u aqbalaan una soo dhaweeyaan haddiusa intaas sameynin wuxuu qaadi doonaa jidkii odayga ka horreeyey uu qaaday oo ah in uu macnaha ama xoog wax ku raadiyo ama meelihii laisku ogaay iyo sidii hadda ahayd oo iska sii ahaata meesha
waxaan rabaa malafka somalilan marka halkaa inaan ku ekeeyo qaybtii labaad ee barnaamijkeena aan gudagelaya ee jubbaland la xiriirtay rofesor liibaan mar kale xaggaada haddii aan soo fiiriyo dowladda federaalka ee soomaaliya iyo jubbaland hadda waxay u muuqdaan inay aada u kala tageen beesha caalamka war ayaa kasoo baxay ay leeyihiin dib ha loogu soo laabto golihii wada tashiga qaranka jubbaland sidaad la socota xildhibaanadii waa soo xusheen baarlamankoodii waa dhammaystirmay qorshahuna wuxuu yahay shan iyo labaatanka bishan in madaxweyne cusub jubbaland ay yeelato dooda taagan la xiriirta jubbaland naftirkeeda ee dad siyaasiyiin oo gooni taagan oo musharaxiina iyo axmed maxamed islaam oo hadda hogaanka oo gooni kala taagan ra-iisul wasaare wuxuu yidhi wax kastoo soo baxa ma aqbali doono oo arrintaa ka yimaada soomaaliya siyaasaddeeda waxaa laleeyahay qudheeda walaac badanaa ka muuqanaya bal arrintan jubbaland haddii aad tihiin bulshada rayidka sidee idinla muuqata
run ahaantii waxay ila tahay arinta puntla jubbaland waa khilaaf muddo soo socday laakiin markii ugu dambeysay wuxuu aada u xoogeystay kolkii uu madaxweyne axmed islaan axmed madoobe uu ka baxay kadibna la isku khilaafay waktiga arrimaha doorashada xaggeeda marka maadaama doorashada xaggeeda la isku khilaafay uu yidhi waktigii doorashadii aan qabsannay oo madlanay waa la gaaray dib kalena uma dhigan karo ilmuhum hadda waxaa weeye waa la ogyahay asbaabaha hadda lagu kala tegey dowladda federaalkana nidaamkii ay golahii ku heshiiyeen oo puntland ay ka maqan tahay oo axmed madoobena uu joogay tii hore in lagu socdo ayay ku taagan tahay marka ani waxay la tahay yacni labada yani waxaan dhihi lahaa dowladdii federaalkana in arintaas in xal aada loogu sii raadiyo intii la filayay bulshada rayidka inay filaysay dad badan oo aqoon-yahana ay u tilmaameen ma aysan samayn oo waxaa la yidhaahdaa way isku dayday dad bay u dirtay laakiin kadibna hawshii si toosa ay yani baarlamaanka uu u guda galay markuu guda galayna iyaguna doorashadoodii ayay galeen oo hadda way taqriiban waxaan u malaynaya wayna ku socon doonaan waxay la tahay ilaa madaxweyne ay ka doortaanna way ku socon doonaa markaa kadib waxay noqonaysaa qolo kastaba markay dhammaysato hawsheeda oo saddexdan barnaamij oo sharciyadii iyo la baasgareeyo xaggana madaxweyne uu ka soo baxo markaa kadib ayay noqonaysaa oo hadda beesha caalamka iyo dadkii oo dhan waxaa la leeyahay tanna waa waa arrin jirta arrintaana waa arrin jirta see la isugu keeni karaa intaa unbay mataqaanaa noqonaysaa hadda baaqii hadda dowladaha beesha caalamka ay soo saareenna way ka muuqatay in la leeyahay madoow ku soo noqo isaguna dee wuxuu odhanayaa ma ma diidani laakiin markii jaha isaga isaga ama lasoo doorto ama qof kale uu soo baxo ayuu odhanayaa haye marka haddii marka ma ku soo noqonayo mana la ogolaanayo yaa odhanaya markaas haddana federaalka laga rabaa iyadana warkaas war kale inay iyadana la timaado oo mataqaana markan waxay la tahay isjiidjiidkan iyo diidmadan iyo waxaan horena way u dhaceen waana dhici jireen dhowr jeer la isdiidayay laakiin ugu dambayn wuxuu ku dhammaanayay keliya xal oo leena soomaaliya ma kala maaranto waa wakhtiga dib u heshiisiin annaga waxaan rumaysannahay mar walbaba yani shuruucda iyo habdhismaha dowla dowladda soomaaliya federaalka marxaladan weli ma aha marxalad ma dhammaystirna marka dastuurkiia hadda qalan oo afar cudub maahine kuwa kale dhiman yihiin maamul goboleedyadii mar maamul goboleedyadii iyadu iyaguna waxyaalo fara badan baa ka dhiman marka waxay u baahan tahay dib u heshiisiin iyo in la wado sidii geedi socodka nabadda iyo qorisku dhiibga lagu gaari lahaa unbaa asalka ah laakiin marna yacni ma noqonayso sax ilaa ilaaba annaga ereygaas waaniri ma ka noqonayno qolo kastaba hadday tiraahdo dhinac kastaba uu yidhaahdo waxay noqonaysaa arrintaas waana lasoo arkay arrin soconaysa ma ah hadda sida muuqatay jubbaland cabdifitaaxoo doorashadii dhexda uga jirtaa shan iyo labaatanka bishanna waxaa suuragala in madaxweyne cusub la doorto ama axmedoobe doorashada qorshe u yahaba in doorashada sida loo qorsheeya wax u dhacaan weli axmed madoobe beesha caalamka waxay leedahay kusoo laabo golihii wadatashiga qaranka ra-iisul wasaaruhuna wuxuu yidhi wax kastoo halkaa ka yimaada ma aqbali doono arrintan sidee laysku qabadsiin karaa yaa tanaasuli doona
waxaan fiirinaynaa horta annaga waxaan bixinaynaa saadaalin waayo dowladda federaalka soomaaliya go-aanka ay qaadatay ay u marayso doorashada heer state iyo heer federaal ee soo socota waxaan u malaynayaa qorshay degeen qorshahaasna waxbay ku bineeyeen ay ku dhiseen go-aankan ay hadda ka qaateen jubbaland iyo doorashada ka socota waxay ku dhiseena jirta go-aan in la qaadaa waa adag tahay in la sameeya adag in la qaata adag in la qaato waxaa kasii adag in la fuliyo marka ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu yihahdo waxa kasoo baxay meeshaas ma aqoonsanayno ma sideeda u joogaan waa in la fuliyaa ma aqoonsanayno waxa waaye waa ka saaraynaa meesha waxaan geynaynaa sharciyad kaleeto taasaa wax weyn kasii dhalanaya ayaga jubbaland waa qasab waa galeen dowladdii qaaray dhiseen maanta golihii baarlamaanka xubnihii keeneen guddoona yeelata guddoomiyaha baarlamaanka ee jubbaland kusimaha madaxweynaha waa shan iyo labaatan kana jadwalka waxaa ku qoran madaxweyne inuu soo baxay wuu soo baxay marka dowladda soomaaliya sida madaxweynaha soomaaliya uu sheegay ama qorshahooda ka muuqata doorashaan qabanayna yidhahda dariiqii waa la samayhayaa baarlamaankii ictimaadeen meesha waxaa ka baxday isku isla wada ogolkii ka dhexeeyey golaha wada tashiga qaranka iyo dowladda dhexe dowladda dhexe marka waxay qaadatay dariiq ah inay marayso baarlamaanka oo ka wakiil ah labadiis aqal oo ka wakiil ah steydyadii iyo shacabkii ay soo doorteen inay sharciyaddii marsiiso okay macal waxay saameynaysaa arrintii aan hadayti ka doodayno somalilan waxay noqonaysaa dowladda soomaaliya inay qaadata go-aan ah haddii waxaan rabaa meel inaan ku noqdo ah caalamka oo cadaadis ku sameynayo in axmed madoobe soo laabto oo kusoo laabta madashi axmed madoobe madasha socduu ka baxay doorashowna aaday ka duwan midda ay dowladda rabto doorashadaasuna shanta sano soo socota ama afarta sano soo socota oo madaxweyne ku noqona qofka kusoo baxay ama asiga ha aada ama mid kale ta ahaa markuu soo baxo ou meeshaas nidaamka ka soo baxayo go-aankii qaadanayan oo la filaya wuxuu yahay inaysan kusoo noqonaynin madasha ilaa siday ayaga sameeyeen doorashaday sameeyeen ay ka samaysanto koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug sababtoo ah waxay leeyihiin sharciyad ma haystaan nimanka meeshaas jooga waa inay sharciyad soo helaan ama ayagii soo laabtaan ama in dad kale lasoo doorto dabadeedaan imaanayna ay leeyihin markii taas ay dowladda ku qasbanaato oo ay sidaas haddii warkooda u guulaysto oo ay dhacdo in gobolladaasi doorasho galaan olredi waxaa meesha ka muuqata in go-aankii dowladda qaatay uu buraayo istiidadii ay doorasho dadban aadeen hadhowdii wixii doorashadaas dadban kusoo baxaan waxaa qasab noqonayso in dowladda go-aankii haddana ay qaato doorashada soo socotee one man one vote-ka ah haddaan fiirino one man one vote shacabkaa raba mucaaradkaa raba isteedyadaa raba cid kastaa way rabtaa wayna jeceshahay in laga gudbo marxaladda oo doorashada dadbana laakiin waxaa la isku haystaa waxaa waaye dariiqa loo marayo maasan tahay xasan dhinacaada markaa u imaado dooda ustaad liibaanna waa dhegaysatay cabdifataax xasan faraxna waad waad waad daawatay oo aad la socotay markaan adiga xaggaada u imaado ra-iisul wasaaruhu wuxuu yidhi wax kasta oo doorashadaas dadban ee jubbaland ka dhacaya kasoo baxa lama aqbalayo beesha caalamkana waxay leedahay axmed madoobe waa golihii wadatashiga qaranka inuu yimaado axmed madoobe haddii shan iyo labaatanka bisha doorasho dhacdo tusaalaba isagoo uu kusoo baxo golaha wadatashiga qaranka ma isagoo madaxweyne ah oo sharciyad haysta kusoo laabanaya mise wadada dowladda ee wadaa suuragala inuu raaco uu yidhaahdo see arintaa bal laysku waafajin kara haddii aad dhegeystayaasha ku dhegeysanay u sharax
horta waxaa maogtahay qaladka ka imaanaya ama ninkaan siinayo inuu maanta awood u yeesho inuu doorasho qabsado marka hore waxaa la sameeyey in xariijinta laga booday oo ah in dad aan macnaha mudnayn ama sharciyad waxaan sharci ku dhisnayn in la sameeyey oo dad loogu daray waqti aysan macnaha lahayn oo ay ku joogeen taas oo marka ka dhalatay inay sii haddana waqti kale sii helaan marka markuu arkay marka fursad waxaa uga soo baxday meesha maadaama sharci darre wax lagu sameynayo oo xeerkan iyo dastuurkii iyo wixii laisku ogaayo waxaan ahayn la qabanayo inuu asagana dib u laabto oo asagoo marmarsiye ka dhiganayo marka inay qayb ka mid ah gobolada iyo maamulada ay maqan yihiin oo uu puntland iyo iyo soma s s c oo ku sheegay macnaha intay soo galayaan xerada oo lagu soo darayo golaha qaranka inuusan macnaha qayb ka ahaanan marka maadaama wuxuu rabo waxa waaye inuu asagoo sharciyad leh mandate fiican haysto asagii cabdulaahi saciid cabdulaahi dani iyo madaxweynaha iyo cali guudlaawe oo waqti yar u dhiman yahay afartooda inay macnaha golaha wadatashiga qaran iyo dadkii kale soo raacaya iskugu imaadaan oo lagu qasbo marka in sida uu sheegay koonfur galbeed ayagana ay jid kala qaadaan maadaama laakiin ay saxiixeen waxa celinaya waxa waaye in ay sugaan ilaa bisha lixaad bisha lixaad haddii doorashada la filayo ee golaha deegaanka iyo maamulka gobolka banaadir in laga qabto oo lagu heshiiyo oo wamamfodka uu dhici waayo oo aan ognahay inay todoba bil ka dhiman tahay oo wax saasaanan aysan muuqanin marka waxaa muuqan waxaa loo socda waxa waaye in doorasho dadban la aado lafta gareenna ay aadi doonaan maadaama ay hadataanba ay taageersan yihiin si hoose dadka bushgaraynaya ay yihiin inuu shaqooyinkan qabsado axmed madoobe kalana shaqeynaya meelaha qaar laakiin innaga taa ma hayno may waa sida macnaha siyaasiyiinta iyo qaababka hoose loo fikiraya qof walbo siyaasi mucaaradka waa taageereen oo ujeeday qof walbo taageeray marka sinaariyogii labada kun iyo toban iyo sagaalkii aan dib ugu laabanaynaa marka labada kun labaatan labada may oo kalena labada kun labaatan lixa noqon doonto marka jidkaas unbaa lagu soo wada laaban doonaa waxay noqon doontaa one against all macnaha in uu madaxweynaha keligiisu noqdo inta kalena ay kasoo horjeestaan
waa tahay dood kama taagna arrimaha siyaasadda maxalliga ee soomaaliya inay isfaham darri ballaaran ay ka taagan tahay puntland horey uga maqnay shirarkii golaha wada tashiga qaranka waad la socoteen oo hadda jubbaland aa bannaan taagan horey waxaa khilaaf oo dowladda federaalka ula dhexmaray koonfur galbeed inkastoo markii dambena xal loo helay arrimahan taagan profesor liibaan maadaama bulshada rayidka tihiin sidee xal loogu baadigoobi karaa iyadoo weliba siraac iyo loolan adag uu bariga bariga africa ka taagan
run ahaantii madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii ay u bilaabmaysay xilli xileedkiisii muddadiisi kolkay bilaabmaysay slogankii uu qaatay aada buu u qurux badnaa soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah wax badan bayna dadka aada u ilaalinayeen ta kale marka arintaas waxaa yacni in ajandayaasha ugu muhiimsan ee laga dhigo inay noqoto oo soomaali mar walbaba ay ka dhutiso waa doorashada doorashada waa waxa keena badiba dowladaha xataa dowladaha dunida saddexaad iyo africa iyo mar walbaba aan dimuqraadiyadda aan aada ugu bislayn meeshaas waa meesha aada iyo aada dhibaatada uga dhacda marka in wax maadaama intaas hore lagu jiray doorasho dadban in loo gudbo doorasho la isla ogolyahay marka taa marka hore in laga laga wada shaqeeyo taana waxaa asal u noqonaya dastuur heshiis lagu wada yahay marka dastuurkana inuu heshiis lagu yahay waxaa la yidhi dastuurkan waa in la dhammaystiraa marka in wax kasta oo yani hogaanka oo mataqaanaa soomaaliya heer walbaba uu joogaba in la iska daayo waxa ugu muhiimsan inay noqoto dastuur la isku raacsan yahay oo berri haddii amendment lagu sameeyo xataa la qurxin karo isbedel lagu samaynayo la qurxin karo in la sameeyo laakiin waxaa muuqatay dastuurka iyo hababkii macnaha la sameeyey inay khilaafaadka ay aada ay u keeneen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe yani waxa ugu horeeya ani waxaan isleeyahay waxa ugu horeeya waxay ahayd dastuurkaas kolka la sheego maxay awoodo kale leeyihiin sidee u wada shaqaynayaan waxaas waxa ugu horeeya la isla wada garto iyadoo tii socoto ayaa boqolaal ajanda ayaa hal mar la isku garab furay taana waxay keentay inay khilaafaad ay ay keentay oo hadda ilaa aad dareemayso heerka ay marayso laakiin waxaa la ogyahay mar walbaba ha noqoto maamul goboleedyada hadda ka maqan iyo kuwa joogaba haba noqoto eh soomaali yacni waxa mar walbaba cabsi ayaa waxay ka haysaa isbeddelka siduu noqonaya marxaladii horena in la iska bedelo waa muhim aan mar walbaba meeshaanan naqaanay maba ka tegeen doorasho dadban baan naqaana waa kusoo caano maallay waxaas yani sax ma aha waa la bedeli karaa laakiin waxaa isleeyahay reer marka la guurinayo la soconayo in la isla socdo kan daciifka iyo kan kale iyo kulli laanna ma tihid dowlad maanta qalin iyo warqadba hal mar ku sama institutionadu u wada dhisan yihiin sidaa tilmaamtay haddana mandiqada geeska africa dhibka ka socda iyo dagaalada ka socda iyo dowlado kale damac naga leh kuwo kalena gadaal bay kasoo riixayaan wax fara badan baa jira marka waxaa la yidhaahdaa in hogaanka soomaaliya heer kastoo ay joogaan heer maamul goboleed ama heer federaalba in ay ka sarreeyaan wadciga maanta la joogo qof walbana siduu jecel yahay boqolkiiba boqol ma heli karo siyaasaduna waxaa la yidhaahdaa waa waa artiska ama waxaan dhihi lahaa farsamada suuragalka ah wey siyaasadba maxaa hadda ii suuragal ah waxaan jecelahayba marka maalinba tallaabo in la qaado ayaa asala laakiin waxaad moodaa insaanka soomaaliga wuxuu rabaa maantaan wax rabaa ha jooga maamul goboleed ama hal federaal inuu yidhaahdo waxaan baan kusoo afjaraya waxaan baan ku samaynayaa taanana waxay ila tahay waa waxa khilaafka inta badan keena aad ayay u mahadsan yihiin brofesor libaan xuseen ciise cabdifataax xasan afrax iyo sidoo kale aqoon-yahanka xasan cabdulaahi cabdiraxmaan akhyaarteennala socotaay toddobaadkan intaas ayaanu ku soo afmeeraynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa tan iyo kulanti dambe ammaano allah